بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فصل آه، في الإناء وحاو كان كذا حد يوالك معناها weelka la isticmaali karo in lagu dahaaro qaato ay shareecaddu ogoshahay weeyaan oo weelka qaarkood ayaa la diiday in lagu dahaaro qaato taxilu dahaarata dahaar ahaan in loo isticmaalaa way banaantay min kulli inaain daahirin weel waloo nadiifaba ilaa dahaba walfida dahabka iyo lacagta maya oo dahabka iyo lacagta iyaga lama isticmaalayo oo dar ahaan looma isticmaalayo weel ahaan iyo walmudalla kii lagu waxeeyey walmaliyada ila almatliya biaxadihima kii lagu maxaynu idhaahnaa dheer looga sameeyey biaxadihima midkood oo midkood baa looga dhigay dheer bixaysu yataxasalu minhu shay iyadoo wax uu ka soo dhalaalayo binaari marka dabka la saaro mar haddii weelkani u daabiy ama uu siba yahay xadiid saxeixa buu nebigu ku diiday calayhi salaatu wasalaam in la isticmaalo daabka iyo lacag kan dee isagana dusha lagaga dahareyna isaguna waa lamid xikmadana de inkastoanu xadiidku sii cayinin waxa ay fuqahada ku sheegaan inay iska suuragal tahay dadka fuqarada ah oo la khaatir dhowraya hayle dadkii muslimiintaha qaarna haddii ay laayihiin masaariifta qaarna ilaa kishaanadooda dahab noqdaan waa dad kala tegay oo runtii kala istaqaafiyey marka meeshii wax iskhaatir dhowrah iyo istixgelini kama muuqato inta fujaanada lagu qaadanayo bahalkii daayeerkii waraabaha waraabihii daayeerka arkay wey ragna uulaay qaarna dabada ayuu ku qaatay wi hilib marka si aanay xaajadu sidaa unoqonin ee dadku ay isugu dhawaadaan qadiyad iqtisaadiya oo islaamku ilaalinaya wey alnidaam aliqtisaadi fi lislaam waa nidaam runtii cajabtiisa leh xikmadii rabbaaniga ahaydna leh markaa mujtamaci inaanu kala tegin inay isku soo dhawaado marka kale meesha ku jiraa kale waxa wey laftigeeda kibir baan ka marhnaanin qofka ah oo kiwilba kudhiisa iman kara bixaysu yataxasalu minhu shayun binaari halkan uu leeyahay bedelkan dheeha looga dhigay dahabka iyo lacagta marka dabka la geliyo haddii wax kasoo dhalaalayaana dee dahab mudakara ku jira haddii laakiin dheehaasi wax soo dhalaalaya aanu ahayn dee waa wax iska sahlan oo yar wey fa yaxrumu markaa waxaa mamnuuca xaraam ah isticmaaluhu cala arijaali wanisaa dumar iyo rag midna ma isticmaali karo weelkaa isaga fi ahaarati walakli washurbi wagayri dalik intaa midna looma isticmaali karo dahaaro looma isticmaalayo waxna laguma cunayo waxna laguma cabayo xadiid saxeixa baa nabigu ku diiday oo laa taakulu walaa tashrabu fi aaniyati dahabi walxuba wa fii sixaafihima aw kamaa qaal ha ku cunina weelkii dahabka ahaa iyo lacagtii iyo suxuuntooda hana ha ku cabina waxna ha ku cunina wakada sidoo kale waxaa xaraama iqtinaahu in la kaydsado bila isticmaalin iyadoon la isticmaalaynin in la kaydsado iyaduna waa xaraam oo halkan dee galaasyo dahabi ay noo yaal yaalaan ama kubad ha loo isticmaalayo si aysad kubadeed ha laga dhigayo ama waxyaabo kale ha lagu wadaye kol haddii waxani uu yahay dahab iyo fido wejiyaashii dee sharcigu ogolaa in loo isticmaalo wey bila isticmaal inuu halkan yeelo maya lianna alitikaada yajuru ila listicmaal macnaha waxaan ujeedaa waa wiciyadii wey dahab dee sidiisa waa loo dhigan karaa qofku hadduu dahab kuuskuusan dhigto wuu iska haysano inagu sekadun baynu ka guraynaa sanawiyan oo sanadkiiba waxaynu leenahay intaasoo garaamun noogu shub oo taasi waa iska jais laakin wuxuu ka hadlayaa waa wiciyadii wiciyad dahab iyo lacag ah in qofku uu guriga iska dhigto ama muunada ka dhigta iyo manaadir jamaaliya waxyaaba aragga u wanaagsan ama mid xasba de ayaan ka dhigaya ha yidhaahdee kol haddaan la isticmaalayn dee iyadana waa lamid isticmaalkiina laba soo diibba xata almiilu min alfida bahalkaa yale maylinka la yidhaahde dumarku isha iska mariyaan intay indhakuusha geliyaan isagana waa la diido dee lacagtii ah wamilu lkhilaal walibra wlqu walqumqum waxyaalahaa dumarku dee ay isticmaalaane iyagana waa lamid walmudababu kii lagu karay bidahabi xaraama mudlaqa waxaa isagana dee dhici karta weelkii intuu jabo in lagu kabo dahab oo meeshii dilaacday ama dalooshamtay in waslo dahaba abwaal la isugu xidho lagu kabo dahabkaasi weelka lagu kabaya isaguna nahyigii unbuu soo gelaya uu nabigu nahiyey calayhi salaatu wasalaam de wixii taal kastaba ha ahaadee waa fujaan kolkaa wixii kulliga la diiday de qeybtii yaraydna lama ogola waqiila kalfida mee waxa ay culimada qaarkood leeyihiin sidan dee loo ogolaaday bahasha lacagta la yidhaahdo in waslad lagu kaban karo weelkii jabay dahabkana in waslad lagu kaban karo hala ogolaado oo iyada wuu ku sheegi doonaa marka in lacagta kamida lagu kabayo weelka laakin tan iyada mutlaqan uu kuleeya waa la diiday waa dahabkii dahabkii inta waslo loo- lasoo qaado xeradii iyo fujaankii jaba in dhinac lagaga kabo taa weeye ta uu diiday mutlaqan leeyahy laakiin xagga lacagta marka la eego waa kan soo wada iyada oo dee xadiid bay iyada kusugnaatay in wax lagu kabay wa bilfidati waxa ui walmudababu kii lagu kabay bilfidati lacagta in kaanat kabiiratan haddii ay weyn tahay lacagtani liziinati weliba quruxna ay tahay fa hiya xaraam ma banaana aw sagiiratan lilxaaja ama wasladan lagu kabay way iska yartay baahina way jirtaa xalla way banaanaanaysa aw sagiiratan waa in yaroo liziinati loogu kabay aw kabiiratan lilxaaja kuriha walam yaxrum waa karaaha xaraam ah hadii waslad lacaga intoo lasoo qaado weelkii jabay lagu kabayo saddex midun bay noqonaysa marna waa xaraam marna waa karaaha marna waa iska mubaax saddexdan buu ukala qaaday oo iyagu inta faraha badan intay nafka eegaan ayay dabeetana masaa'il kasoo istimbaadaan fuqahada ama markay nusuusta isu geegeeyaan iyo fahamka selafka ayaa laga yaabaa dee in ay wax kasoo qaadaan oo ay dhinac isugu lakhisaan masaa'ilka si waslad lacaga intoo lasoo qaado weelkii lagu kabo waxaynu eegeynaa in ay yar tahay iyo inay weyn tahay in qurux loogu kaba iyo in baahi jirto afartaa masalaa dee kasoo baxaya marka ta hore horeysiiyo haddii laba ay kulmaan weynaan ay weyn tahay wasladaa wax lagu kabaya iyo qurux loola jeedo markaas waa marka xaraamta noqonaysa hadii labadaa masala kulmaan wasladii lacagta ahayd wax lagu kabayo weyn iyo iyadii oo laleeyahay dadku ha idinku arko in weelkan dee qaybi lacagta tahay agtiina uu yaalo ha la ydinku arko iyo ziinadaas quruxdaas si ay ujeedaan kol haday labadaas kulmeen waa xaraan midhka xalaasha ay tahayna waxa weeyaan idaa kaanat sagiiratan lilxaaja markay taa hore cagsigee tahay ta hore maxay ahayd weynaan iyo ziino yaraan iyo baahi undhe markaas kolkii hore way weyneyd imika wasladii way yarta kolkii hore ziinay ahayd imikana baahi baa jirta mar haddii labadan xaaje ay kulmeen oo wixii wasladiina ay yar tahay baahina ay jirto waa iska xalaal markaa xadiidka laftiisuna ta uu sheegaya kusoo aroortay taasay markaa u eg tahay aw kabiiratan lilxaaja aw aw sagiiratan liziina leh aw sagiiratan liziina ama waxa weeyaan wax yar way yar tahay laakin waxaa loola jeedaa in wax lagu qurxiyo waa mid aw kabiiratan lilxaaja ama way weyn tahaye baahi baa jirta kuriha walam yaxrum waa labada masalana xaggan isu mariyay labadan masalo kuwii horun bay ka dhalanayaan waa yaraan qurux wadata ama weynaan baahi wadata kolkaana waa karaahiya guud oo in loogu cudur daarayaana way jirtaa oo ziinaha jirta yaraanta ah haddii wy ay weyn tahayna baahidana loogu cudur daaraya marka labadaa jeer waa karaahiyo karaahiya haddii la yidhina dee iyada qudheedaaba kadeeb yaray markii wuxuu isugu soo ururaya waxay iska jaa-is tahay kolkaa waslad yar la isticmaalayo ee weelka meel dalooshantay lagu qabayo baahi jirta awgeed markaasuu dabeed sii fasiree waxau ihi wa macna tadbiib tadbiibkan dee fuqahaduna way isticmaalaan oo marka kitaabat alxadiid ay ka hadlayaan halka xadiidka loo qoro ayay tasxiix iyo tamriid iyo tadbiib waxay yidhahdaan bay isticmaalaan hababka loo qorayo shayga ka dhacsan meesha ee loo haleeshiinayo sadaqaa masel haddii qaybe ay ka maqan tahay oo la haleeshiinayo o laga dabageynayo sida loo qori lahaa iyo haamishka lagu qori lahaa iyo ishaaraadka loo bixinayo iyo waxyaabahaas bay tadbiib ku yidhaahdaan oo dee waa wax la karayo un waa sida arkii bar laga tegoo la karayo laa mashaaxaata fi lisilaax wa macna tadbiib karimayntan aan sheegayaa waxa weeyaan bu ihi an yankasira mawdicun minhu waxa jabaya meel kamid ah weelkii mawdicun minhu meel weelkii kamid ah fa yujcala dabeedna waxaa la yeelayaa mawdica alkasri meeshan weelku ka jabay fidatun lacag tumsikhu biha oo markaas meesha ahayd ayaa lagu kabaya dhag lagu siinaya waxa uu fasirayaa tadbiibkii tadbiibkii waxau noqday weelkii inuu meel ka jabo meel baa jabaysa weelkii kamid a markaa meesha uu ka jabay baa fida la saaraya xoogaa lacaga ayaa la saaraya oo markaa tumsikuhu ku haysa mawdica isagaa bihaa fidada bihaa ay bitilka alfida in jacalta damiir almustatira fi tumsikuhu taqdiiruhu amr kaana lafdu bihaa kayra zaa'idin bal yuxtaaju ilayh markaa tumsikuhu mawdica alkasri biha oo macnaha tumsikuhu baa damiir mustatirahoo adiga u noqonaya ayaa loo celinaya buu ku leeyahay fa yujcalu waxaa la yeelayaa mawdica alkasri meeshan uu weelku ka jabay fidatun xoogaa lacaga baa la saari tumsikuhu anta biha adigu aada ku hayso markaa lacagti oo meeshan daloolkaabaad lacagti ku nabay markaa dee in weelkii sii dilaacay iyo wixii lagu shubay inuu daadiyo intaba way ka furanaysa oo waxna kama daadanayaan mana sii dilaacayo dilaaciisii ma soconayo watukrahu waxaa karahaa bui awaani lkufaar weelkan gaalada iyo wa hiyaabuhum dharkooda iyagu waa karaaha bui oo macnaha waxa uu leeyahay uu ku sababeeyey ay isticmaaluhaa liannahum laa yattaquuna annajaasa wakada man laa yubaali min almuslimiina mislu mudmin kamr waa adoon iska maydhin wey udhaydhkiisa haddii gaaladii laga soo naqilay de iska maydh kolka horead iibsato kolkaad iibsato inaad iska maydhown weeyaan oo de qofkii waa qof aan aabayeen lahayn oo adigii arkaya de waa detaleeshintoodii baa caado ahayd markaa wixii tahaaro sharcigana ma leh mar hadii la maydhayna dee waxaa laga yaabaa in maksaladii insaa la wada tiimbiye mid daahira iyo mid kale markaa dar ahaanta maaha macnaha kule intaan la maydhin weelkii iyo dharkii in la iska maydho ayaa wanaagsan intaan la maydho hadii la isticmaalay karaaha noqonaya waanay ku fiican tahay ba runtii dee in la maydho weliba bay lagu maydho maxaa yeelay amraad baa iska jiri karta iyo cuduro jaraasiimtooda iyo bacteriyadooda ay soo raacayaan marka caafimaad ahaanbada in la maydho ayay iskaga wanaagsanta watukrahu awaani lkufaari wa hiyaabhum wayubaaxu waxaa la baneeyo shareecaddu ogoshahay alinaa weelkii min kulli jawharin naqiis waxyaabaha jawhartan wa wanaagsan in dee la iska isticmaalo weelkooda way iska banaanta ka yaaquutin wa zumurudin baalkaa zumurudka la idhaah malaa zamarjadkiina waa lamide waayruhim wagayrihima min anwaaci aljawaahir alla waxaa alaxjaar alkariima bay imaka isku idhaahdaan oo marka masalan dee macradyada waaweyn ay iibinayaan dahabka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo iyaguna alaxjaar alkariimana meel gaaroo lagu iibiyaa bay leedahay dhagaxaantii kariimada ahayd ee wanaagsanaayo oo qaarna cadcad yihiin oo qaar dee dhalaalayaan oo lu-ludaas dee qur-aanku sheegaya jawaahirtaas laga soo saarayo fadaha iyo dee macaadinta waxyaabaha kala duwan marka kuwa iyagu weelkooda ee xadiidku ma diidin dahabkiiyo lacagun baa la diiday laakin kuwa waa la iska isticmaali karaa weelna way yeelan karaan oo de waa shay abiiciaho ilaahay uu sameeye markaa waxaa iska suuragala weel ba inay yeeshaan oo axjaartaasi weel wax lagu cabi kara iyo qaar la isticmaali karaa iyaga yaaquudkii iyo zumurudkii iyo waa zamarjadkii unbaa filaya kale markaad yar eegto midabadooda dee waa midab aada u qurux badan bay leeyihiin oo qaarkood way isku siman yihiin oo dee qaar way yar kala dhaadheeri halkaad eegto faslun fi siwaaka halkana wuxuu ku sheegayaa cadaygii cadayba runtii dee fadligiisu aada u fara badan yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka hadla waxau lahaa asiwaaku madharatun lilsan marbaatun lirab cadayga waxa uu maaligeliyaa ilaah afkana waa nadiifiya waa laba arrin oo aada u waaweyn aada u wanaagsan kolleyna xikmadiisa ayaa ku jirta kanuu kuu tilmaami doonay arag ama shajar larag oo shay qaalic ahoo fawaaid fara badanna la wey sidaa darteed baa markay ogaadeen qolyaha muruxkiiya waxaa samayn jiray macjuun bay kasoo sameeyey sidan dee saabunta loo isticmaalo oo muruxkii dabeedna lagu isticmaalo nusuus fara badan oo dee dhiiri gelinaysa ayaa soo aroortay uu nabiguna lahaa lawla an ashuqa calaa ummati laamartuhum bisiwaak cinda kulli salaatin wa wudu wa talaaqaat ummadda haddii aanan ka cabsanayn waajib inuu ku noqdo culayskiisa leh waxaan fari lahaa salaad wal iyo wayse walba inay cadayga isticmaalaan qofka cadaygiisu isticmaalo deelkiisu mana yeelanayaan sabar iyo waxyaabo ku dhegen laakiin kan buurigu bulbulinaya iyo qaadka ee aan xusuusanaynba amaan heleelayninba cadayga deelkiisu markiiba way isbedelaya oo waxaa laga yaabaa de inuu muddo kadib muddo dheer baanu cadayna wayundabu waxaa la suneeyey asiwaaku cadaygi fi kuli waqtin goor walba goor walba inuu qofku iska cadaydo way isaga banaanta oo nabigana calayhi salaatu wasalaam aada kuu daayini jiray una badin jiray caday sidaa darteed bu fi kuli waqtin dee sunaha laga qaadanaya xadiid waa zamiin tawiil aw qasiir markaa macnaha dee caadadan odhanaysa reer magaalo waa magaalo joog xuma miya marka suuqa iyo meelaha u qofku ku cadayda ama maqaxya iyo meelahaas magaalo joog xumo maahae waa magaalo joog wanaag wey hadii qofka nadaafadii un dee uu ku dadaalaya lahuma ilaa de haddii aanu raashinka dushiisa un aanay ahayn oo dee marka cunada iyo in gaar laga dhigo wey si aan dee waswaasu imanin ilaa lisaa'imin mid sooman mooyaane bacda zawaal oo gelin dambe jooga fa yukrahu kaa waa karaahada shaaficiyada ayaa sidaa qaba laakiin waa masale khilaafiya iyaga laftigoodana madhabkana sida saxiixa ahay waxa weeye inaanu karaaha ahayn qofku markuu sooman yahay bacda duhur joogo inaanu karaaha ahayn wey ama siyaamu saa'imin bacda zawaal faktiira lam yukrah wayaxrumu lwisaal qofka sooman oo cadayda bacda duhur waxaa la doortay bu uhi madhabka iyaga inaanu karaaha ahayn ninkaa kitaabkaa zubadka laydhaa kunka bayda shicirkaa suxigaas saasay markaa tahay oo dee wax ku qayday ma jirin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray gelinkaa dambe wax ku qayday ma jiro fayukrahudan macnaha waxa ay leeyihiin lakhaluufu fami saaimi adyabu cinda allahi min riix ilmisk xadiid saxeexaa saa sheegaya qofka sooman kaarboonka naftiisa kasoo baxaya ayaa ilaahay agtiisa qiimo weyn iyo udgoon badan leh sidaa darteed hadduu qofkii cadaydo dee luunkaasi iska suuliyu meesha ka saaray udgoonaa luunkaa isagoo ku bakaylaya iyo cadayan halkaasay la marto yukrahdu kasoo baxdo xadiid kuma iman marka qolyahan kale tilmaamayna waxay leeyihin luunkaasi waa xagga jawka gaasadan iyo dee qofka hawshan haysta awgeed ayuu kaarboonka la imanaya afkabama haddaba waya ta-akadu buuri wuu sii adkaanaya istixbaabu sunanimadiisa likulli salaatin wa qiraa'atin wa wudu'in markuu qofku salaadii udhaqaaqayo ama qur-aankii kariimka ha akriyayo ama weysaysanayo iyo wa sufrati asnaani ama ilkuha isbedelaan ilkaha falka uu loon ku samaysmo dee sufradu waa kolkay cawl noqdaan ay isbedelaan wax fuulaan wastiqaadin min annawm iyo goorta uu hurdada qofku kasoo kaco ilaa afkiisii baa isbedelayay wa dukuuli beytihi kolka uu gurigiisa gelayo oo waa siduu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay ruuxa dumara way isu qurxinaysaa ninkeeni siduu ibnu cabaas lahaa dee ninkuna inuu isu qurxiyo wey oo waxaan jecelahay sida isugu kay qurxinaysa afadayda uu aniguna inaan isugu qurxiyo ayaan dee jecel ila ilahay baa yihi wacaashiruhuna bilmacruuf walirijaali calayhina daraja marka birka meesha ku jiraa waxa weeya qofkan isagoo nadiif oo aan dee carbon iyo kaleed midnaba lahayn inu reerkiisii la kulmo ila mucaasharo iyo waxaa dhex mari karta mucaamale watagayuri fan kolkuu afkiis bedelona waa sunna min akli kulli min akli kulli karihi riix markastoo qofku isticmaalo wax dee urtiisa ay bedelan tahay sida baalkii toontii iyo sigaarkii bahalkii la odhan jiray dee qofkii lagu ibtileeyey iyo waxyaalahaas oo dhan inuu iska daayo haddii uu iska dayn kari waayana dee inuu iskaga jaro cadayga kariihu riix midka urtiisa qaridantay wey wa tarki aklin xagga hore ku wada cadfeen cinda tarki aklin markuu qofku waxba cuni waayo oo imika haddii aada muddo joogto oo aada waxba cuni weydo afkii wuu isbedelaya markaan ila cadayata ayaa wanaagsan maxaa lagu cadaynaya haddaba waktigii la cadaynayo wuu soo sheegay xukunkii cadaygu waa sunne waxa kaluu soo xusay dee waktiyaashu sii sunno yahay maxaa lagu cadaynaya wayujibu waxa gudayo lagu cadayn karaa bikulli khashinin wax adag ilaa usbucahu lkhashina fartiisa adag mooyaane oo farti iyado caday ku noqon mayso waa isticmaali kartaa nadaafad ahaan wad isticmaalisa haddii aada marmariso mirigtii laakiin dee sunihii kuma xasilayo sunihii kuma xasilayo oo ma imanayo waaya laakiin haddii uu galoolkii qaato iyo haddii uu geedkala qaatoba iyo hadduu burushkii qaatoba waa khashinun buu noqonaya wax adag wey walafdalu sida wanaagsan adu laakiin caaishaan umalaynay inahay bacda salaf bay ka soo aroortay mise salaf xadiis daciifa baan idhaahda qofku hadduu ilkalaa yahayba inuu farkuu mariyo haddii uu dam yahay oo waxbaba aanay ku jirinba dee inuu farkuu saa u yar mariyo ayaa soo aroortay inkastoo sanad agaanay lahayn walafdalu sida fadliga badani biaraakin wayaabisin nadiyin waa intaa wey inuu geedkan araagka la idhaahdo ahaado wey geedcadayga la idhaahdo geedcaday weliba inuu engegan yahay oo markaa uu engegan yahayba had iyo jeer taag taaggu u ka ba-a oo ilkaha aanu cirridkooda daroolinayn weliba la qooyo waxaa lagu qooyaana biyo uu yahay isagii oo engegay oo la qooyey waxaa lagu qooyeyna yacan dhuufna wuu noqon karaa biyana wuu noqon karaa laakiin biyaha ayaa fadli badan isagoo saddexdaa qeyb leh ayaa waxay keenaysaa ku cadayshadiisu tijaabe ahaan sida la tijaabiyey inay sii wanaagsan tahay bay idhaahden waan yastaaka carda inuu ballan u cadaydo qofkiina way iska wanaagsanta wayabda-a bijaanibihi lyman dhinaca midigtana uu ka bilaabo oo cardan taasi waxay ka faa'iido tahay masalde haddii uu kor iyo hoos u cadaydo waxaa iska suuragala inuu cidaski dilaaco ama mashaqa ay ku timaado marka isagoo de ilkihiisii nadiifinaya waa inu haddana ku lexa jeclaada jirkiisii iyo dee u dhawrabaa marka balan waa inuu cadaydaa balan malaa waa la fahmaya dee buulku waxa uu noqonaya ilkihiyo de xagga ciridka uu u cadayo kor iyo hoos ayay noqonaysa taasaa weeyasa u diidan yahay marka ballaan kaa wanaagsan buu leey laa tuulan lianlaa yajraxa lufa laakiin marka carabka la ego waa dherarkaa fiican isaga inuu dib u cadayo sidii nebiguba la moodayo inuu iska hunqaacinayo marka uu cadayga isticmaalayo ilaa halkaa sii jeeda uu soo caday jira dhinaca midigtana inuu ka bilaabo ayaa wanaagsan maxaa yeele wax kasta oo fiicanba midigtaa laga bilaabo lagu horreysiiya haddii maylite iyo salaan hadday tihi masjidla kale hadday tihi caday haddii ay wayatacahada waxaa wanaagsan inuu ku dadaalo karaasiyi adraar gawsihiisa kuwa karaasida la ydhaah oo niyaab iyo adraas iyo nawaajib iyo karaasi iyo ilaa afar qaybood bay gawsaa u qaybiyeen markaa kuwa bartanka ee calaliska xoogiisa dee qabanaya ayaa la idhahdaa karaasi sida kursiga kuwa fadhiya ee raashinku had iyo jeer uu dul baxo kuwa inuu si wanaagsan cadayga ugu xejiyo wey wayanwiya bihi sunna inuu sunnana niyoodo wey oo nebigu waa kaale cadayga waa waajib baan kaga dhigi laha haddaanu dhib ku noqonaynin dee markaad isticmaalayso dahaarana wuu yahay haddaba dahaaradii ajri weyne ha kugu darmee sunno niyood sunno ahaan niyood xataa yaxsula lahu sawaab qofkan si uu dee abaalmarintii u helo wayusanu waxa kale oo sunaa haddii cadaygi intaa uu ku dhaafay qalbu dafin baalaha ciddiyaha la idhaahdo inuu qofkii iska guro oo iska nadiifiyo miqlamkiisa yar bahalkaa iska sito oo kuwa ciddiyaha lugaha iyo kuwan gacmahaba aanu ogolaanin inaana inay soo baxaan maxaa yeelay dee wasakdii baa gelaysa wasakdii baa gelaysa qofkii waxaa laga yaabaa in dee istijo dee istijadiibu sameynaya markaa si aan wasakiba ugu soo dhuuman ha ahaadeen kuwo aan soo bixin marka waxaa kaloo sunaa waqastu shaaribin in baari shaaribaha la odhan jiray aan waxba la miiqine la gaabiyo oo dee shaydaanku u eegaanaya qofka hadduu shaarubaha miiqo oo dabeetana markuu sidaa usii jeedo xagga dambe iska taag labadii oo dhaadheer aad ka arkaysa hareeraha way dhacdaa dad noocaas astaamaha yahuudda ayay kamidta garhoo la xiro iyo shaarubaha oo dhowr mitir laga dhigo oo aada u dheeraada haddii dee ay jirto markaa hay-ad alamru bilmacruuf walnahyu can munkar fulinaysaana markuu qofka dee loo sheego iska dayn waayo in laga rishay noqonaysa ama la isku xidho ayay noqonaysaa kolka waqastu shaaribi halkaa garhkiida isaga waa la daynaya wanadfu ibtin baashaa kilinkiladana dee in qofkii rifo weeya iyo waantin sanka haddii dee timihii ay dheeraadaan oo intii muctaadka ahaa ay kasoo baxaan oo dadka qaarkood oo dee waxaad aragtaa timahooda sanka ay sooba dhaafaan sankiiba ay dheeraadaan liman ictaadahu qofkii markaa ka caado yeeshay wey qofkii haddii uu caado ka dhigto sidaasuu yeelayaa bui macnaha waxa weeye in dhaala hadduu dheeraado wakariha bacduhum nadfa shacri lanf waakada qasahu qofku haddii uu gaabinta ka caado yeesho wuu gaabin doonaa haddii aanay dhibaato ku ahayn wey oo haddii dee timihii kilinkilada iyo sankiiyo dhibaata ka imanaysa uu gaabin doonaa ama uxiiri waxalqu caanati nabastiina iyadana baashaa caanada la idhaahdo in iyadana la xiro ayaa runtii sunno ah waligtixaalu witran waxaa kale oo sunno ah indhakuushii markaa witr tira istimadu qofku indhakuulanayo halaatan fi kuli cayni bil walba inuu saddex jeer indhakuulo ayaa iyadana wanaagsan oo sunno ah waxaa kaluu yihi wagaslu lbaraajim baraajimta in iyagana la maydhaa sunno ah wahiya baraajimtaasina caqdu duhuuri asaabic farahan faraha dushooda halkay ka laabanta wey faraha dushooda meelaha dee faruhu ay ka laabmayaan had iyo jeer timuhu ka baxaa dadka waxaa jira qaar dee timahoodaasi ay dheer yihiin dadka cadaanka iyo siiba madowgay timahoodaasi yaryihiin laakiin dadka cadaankaa qaybo badan oo kamid a halkaa faraha dushooda ayay timo badani ka baxaan timaha adiga yare khafiifka ee xubinka dushiisa ku yaala ayaa isaga dheeraanaya timo dheer noqonaya sidaa darteed dee in ihtimaam gaalo la siiyo si gaalo loo nadiifiyo ayaa fiican iyaduna markaa baraajimtii mufasiro waxau hi wahiya caqdu duhuuri asaabic faraha dhabarkooda halkaa ay ka guntamayaan dhabarka faraha fain shaqa hadii uu dhibo natfu lib baashan kilinkilada rifideeda hadday dee qofkii dhibto ama dhiig ka imanayo dee xalaa axira kolka laakiin bahashan la mariyo dawadan ama caanada la mariyo ama kilinkilado kale mawaadka adag ay ku jiraan chemicalka ah ee dhibkeeda ilaada qofkii inay mashaqaba ku keento ayaa suuragala tarabka dadkan musarafiinta ee malaha intii aada caloolsa isku foolasan kari waayo iyo waxay ugu talagaleen garan mayne kuwaas dhibkeeda ilaada marka haddii dee wixii darar uu ka imanayo laa darara walaa diraara mashaqaa ka imanaysa kaxiiristaasun isticmaalay wayukrahu waxaa la karaaye alqazacu baa la karaaye baashaa maykalaynta la idhaahdo inuu qofkii dee taaloogaa dheer isku taago wahuwa qacigaasina xalqu bacdi ra- wa tarku bacd madaxiiba badhna la xiro badhna la daayo way timihii oo ti timihii ay kala dheeraadaan amaba dee taaloogii dheeraaye hareeraha mabay dee iyadiio qofkii aada moodaysa inuu waalay qaybta hooseba in timaha la xiro si hablihii raariga raacisde foodleyda loola ee dhoorkana loo eegi jiray dhoorkii baaba dan reer magaalnimo noqdayba inamadana laga ilaalin jiray darigii baadiyaha hablaha loo xiray marka in madaxii macnaha qaybna la xiro timihii laga mudhiyo qaybna timihii ay iska yeelato taa weeye sakaraahada ay buud waa ficilkii shaydaanka marka hadda videoyada iyo sidii ay u eegayeen ayay soo naqileen foolxumadii gaalada markaasaa qofkii wixii aada u foolxumad ahaa baadan la-ah inuu wax wanaagsan sameeyada walaa ba'sa bixalqi kulli hadduu qofkii dhukurto dhib male dee hadduu dhukurto oo timihii uu muris ka siiyo ama dee uu gaabin aan xiidid lahayn hareeraha laga xiidin uu sameeyo dee wax dhibataasi ma laha ama ha gaabiyo ama ha mudhiyo wixii ka dhexeeya laakiin waa dee dhukurasho iyo gaabin isku jiro lama ogola foolxumada darteed wayajib alkhitaam bahalkaa gudniinka la yidhaahdaana waa waajib macnaha halkan waxa uu ku sheegaya kutubaha kale waxyaalaha ay ka cabiraan khisaal alfidra waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat faatamahun wakti xusn nebi maxamed oo nebi ibraahim ilaahay uu imtixaanay awaamir buu ku imtixaano markaasuu kasoo baxay imtixaanka faatamahuna u dhamaystiray awaamirtii baa kuwan ay kamid ahaayeen bay leeyihin khisaal alfidra baa lahay tobankaa shay ee kuwan uu tirinaya ay kamid yihiin markaa gudniinkuna waa waajib buu leeyahay gudniinka waa la kala qaadaya xagga ragga hadii la yidhaahdo ha axaadiis saxiixina waa isku soo arortay nebi ibraahim baana u horeeyay cid isguda qaduum inuu isku guday buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix suu tilmaamaya qaduumkaa meeluu joogayna waa lagu xus bahashan gudinta la yidhaahdana waa lagu sheegay geed intuu dhigay jaduum in inuu isticmaalay bahashaas ceeb kuma ahayn laakiin deg deg amarka ilaahay uu fulinayo unbaa loogu fasiraya laakiin xagga dumarka horta dee kan fircawniga la yidhahda isaga fircooni ba haba la yidhi intaasaaba kaaga filama mar haddii fircooni ba la yidhi dee fircoon buu shaariciisu ahaa kadejiyo waa fircoon fircoonna wax wanaagsani kama soo furi jirne ka halkaasay ugu dhamaatay isaga waa dee wax xaaraan oo ah mamnuuca qofka muslimkiina aanu ku samaynayn dumarkiisa wey ciduu ka mas-uul yahay xataa dee qofkana jinaayo qofkan ugeysto haddii dee maxkamad sharci ay jirto xeerciqaabeedkiisii baa la marin lahaa maktiina waa laga qaadi lahaa kan kale isaga sunaynta la yidhaahdo ama badalkii qofka yar wax laga gooyo axaadiis baa kusoo aroortay dhowr dariiqo leh dhammaantoodna waxa weeye daciifatun daciifatun jiddan ilaahay er ay gaadsiiyeen markaa culimadu inaan dee la daliishanaynin sida uu kaga hadlo kitaabkiisa la yidhaha atamhiid ibn cabdilbar kitaabkaas waddanka mujalada muwaba uu ku sharxo macnaha in muslimiintu ay ku ijmaaceen buu isagu cabiraya calaa ana alkhitaana lirijaali faqad walaysa linisa aan dumarka wax gudniini mashruuc u ahayn isagu ijmac buu kasoo qaadaya qoladanina dee waaba waajibba ay markaa kasoo qaaday iyaga laftigooda way isku khilaafsiin shaaficiyadoo qaar baa sunaya wax ku sheego oo dee ka sokeeya wujuubka abu daawudka kitaabka sharxee cawn macbuudka la yidhaha isaga laftiisa mujaladka u dambeeya ayuu kusoo xustaa masalada marka waxa uu leeyahay bariga iyo galbeedka dumarkoodaan isku mid ahayn mashaariqada iyo maqaaribada isku mid maaha marka masel mashaariqada oo kale badalkaasi way iska yar leeyihin laakiin maqaaribadoo kale madalahaa wuudeed markaa mashruucba uma ahan iyaanu wax dheer oo laga gaabiyo khafdiba dee laguma sameynaya biya calaa kulli xaal waxa ay culimadu u badan yihin madhabka masalada daciif buu ku yahay halkaas in aanu la xoojisan la macnaha aan la dariishan karayn ama la ictimaadi karayn axaadiisa mawduuca kusoo arooray ee qofkii sidiisii la isaga daayay kakaa noqonaysaa wayaxrumu waxa xaraamo taana intaa ku dhaafo abbu shacri rajul ninkii oo timihiisa khabbu shacri rajuli walmara ninkii iyo ruuxii dumarka ahayd oo timahoodii madow bisawaadin ku dhooba mid madow ilaa liqaradi jihaad bay dhahay jihaad ujeedadii inay tahay mooyaane ninkii iyo afadii in maaragtay dee bahalkan dawadan wax madoobay ay timaha mariyaan war xaraan buu ku leeyahay oo abiquxaafa markii isagoo dhakacad nabiga loo keenay waxa ui balbahalkaa gaanshaaciladaa iska bedelo dawaadkana iska ilaali ka madow saak iyo asfak iyo kuwa isticmaal ruuxii dumarka ahaydna markaa waa ku daray kuwaasi kuwa dabiiciya bay ahaayeen oo geedka masel waktigaa la ismarinay dee geed buu ahaa imika laakin waa dawooyin dee chemical uu ku jiro oo nuxurkii timaha iyo saliidii madaxa uu lahaa iyo dabiiciga ahayd iyo wixii o dhan tafsiinaya madara mar haddii ay ka imanaysana dee xaraam uu noqonaya haddii la yidhi ruuxa dumar ee isku qurxisanin kara wixii aan madaro keenayn ee jamaal u kordhinaya ayay isugu qurxinaysa ila haddii ay raadinayso inay isqurxiso oo jirkeedii dhib ay ku keento waa ka door ka dambashi wey taa markaa lama ogola bisawaad ilaa liqarab aljihaad laakin haddii rag la ishayo waynu dhooban markaa waynu madoobeysan si aanay noogu wiirsanin amaba aanay noogu soo fadalacadaanin waar meesha dhalinyara ka dagaalamaysa hala idhaado oo raggani waa rag dee awood leh ama quwo leh hala idhaado ila nabiguba calayhi salaatu wasalaam markii uu dawaafayay kacbada ee madiina isagii asxaabtu kasoo noqdeen intay daarumadwo u fadhiisteen gaaladu ayaa waxay idhahdeen bal qolaa soo korodho maxamed uu wato oo kollay kaneecadii madiine ay soo daciifiseen say u dugdugleyn aan daawo nabig markaa halkaasay soo fadhiisteen xijru ismaaciil dhinaceeda ee kacbada geeseeda waqooyi marka in alla intii ay u muuqanayeen oo dhan ba waa kii hala bucleeyay markaa nabi cadowgaada dux sagaalaha lagu subsadaa hala bucleeyay ayaa ka dhacday marka marka halkaas baabkaasun bay dee iyaga u raacayaan oo liqarab aljihaad bay yidhahdeen kolka foolxumadeedaanay kollay imika iska leeda waxaad moodaa dadka imika madoobeeya hawl badan baa ka haysata kol hadduu madoobeeyo maba ka dayn karaba ilaan imika sidaa u madoobeynayo u madoobeynayo hadduu ku wada un marka dambe uu ka da-ayo habeen qurun bay caddaanaya dabeedna ummadda ilaahay o dhan baa layahasho waxa la ohanaya waa ninkii dhalinta yalaa maxaa shan habeen oo keliya ceeloole xalay markaa wuu wuu iswala iska garanaya inuu madoobay markaa waxa iskaga waxaa qofka ku wanaagsan dee inuu sidiisa dabiiciga iskaga daysta ama xero mariyo tadwiirkuna dee oo wanaagsana hadduu guursanaya laftigeen dee inuu inan siicas la muuseeya ma fiicneen waxa uu yahay waxa uu yahay inuu ku daystaaba wanaagsan si qofka lagula socdo intiisa oo loogu bareero waxa uu yahay ilaa liqarab aljihaad wayusanu waxaa la suneeyey bisufratin aw xumratin sufradu waa tucawnahoo huruuda inuu marsado ama xumro ah oo waa xinihi waab wayusanu waxaa kaloo la suneeyey bu uhi khadbu yaday musawajatin tii la qabay ee afada ahayd inay gacmaheedii dee xino ku dhoofto iyo wahjulayihaa lugaheedii tacmiiman iyadoo ku wada caam yeelaysa bixinaa geedkan xinaha la idhaahdo dee imisaba iska macruuf inay ruuxii dumarkaa gacmihii iyo lugihii marsato ay ku caam yeesho dee jamaal bay iskaga kordhinaysaa oo iska fiican kuwii markaa ninkana way ka duumayaan oo way ka baydhayaan waa yaxrumu xinahani xaraam buu ka yahay cala rijaali raggi ilaa lixaajatin baahi timaado mooyaane inuu dee gacmihii iyo cagihii marsado maxaa ku kalifaya dee waa haddii cudurun markaa daktarku uu qoro amaba lagu tijaabiyo u daweynayo xinahaasi mooyaane haddii kale maya wayukrahu waxaa la karaahiyeytay natfu shayb cerada in la rifo oo ashaybu nuur lmumin haddii dee ceradii soo baxday digniinku u timid weeyaane miliya laba aada la dagaalantood iska rifto wax kugu soo socdo kaaga joogay wey sidaa darteed in la rifaa waa shay la diiday baab lwudu waysadii buu baab halkan ku sheegaya waa iska jilecsanta intaan hore waynu wadi furuuduhu waysada faradiyaalkiisu sitatu waa lix markaa sunayaashii iyo faradiyaalkii iyo aadaabku kala saari doona faradiyaalku waa intii lafdhabarka ahayd waysadu ay u dhimanaysa sunayaashuna waa inta sii adag ee nabigu aada u daayay aadaabtuna waa intaa kasiya dibicsan bay lagu cabiri karaan inkastoo mararka qaarkood adabta iyo sunayaasha ay iskaga mid dhigaan fuqahada furuuduhu sisatun waxyaabaha waysada faradyaalka u ahay waa lix aayaddu afar bay sheegtay oo faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru-uusikum waarjulakum ila alkacbayn labada kalena waxay kaga dareen midiwaan iyadoo inama alacmaalu binniyaat xadiidkaa laga qaadanayaa bay lehin camal kastoo saalix in uu niyo u baahan yahay oo waxaa kala saaraya cagamaydhashadii iyo fooldhaqashadii subaxdii iyo waysada waa niyada midda kalena waa tartiibka oo de waa kii nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ibda-u bima bada allahu bi shaygu ilaahay ka bilaabay ka bilaabo oo dee wesigii naamagii lagu dambaysiinayo anniyatu ayaa ugu horeysa cinda gasli lwajhi qofku marka wejiga maydhayo waa inuu niyoodaa kolka hore lixda kooban buu kuu sheegaya haddana markaas u tafsiilinaya wagaslu lwajh wejigiina waanu maydhaa wagaslu lyadayni ila lmirfaqayn labadan gacmoodna waa inu maydhaa ilaa suxullada ilaa suxullada waxaa loo raaciyay deeyad marka la idhaahdo dhudhunku kuma jiro ee waa inta cumaacunta un assaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa waa intaa yar hore cumaacuntae dhaqdhaqaaqaysa un sidaa darteed haddii aan la odhan ilal maraasiqi aan la gaadhsiinin ee waxaa iman lahaa in in waa inta waajibki intaa yar horunaysa wamadxu lqaliili min ara-s madaxana in kamida in la masaxo oo in yarun baa waajiba buu leeyahay in lagu wada caam yeelaa waa sunne waa cinda shaaficiy waqaslu rijlayni ila alkacbayn labadii lugoodna waa la mayri doona ilaa kuraamaha hoose ayaa la gaadhsiinaya iyagana watartiibu calaa maa dakarnaahu halkaa aynu soo sheegnay in la isu daba dhigo tartiibku af soomaaliga waa isdaba dhigin arkaantiisaa la isu daba dhigo oo aan dee la kala horreysiinin markaa mid mid buu usoo qaadanayaao uu u sharxi doonaa haddaba wa sunanuhu sunayaasha waysaduna maa cadaa daalika intaa wixii kasoo hadhayday wixii mashruuca ee intaa kasoo hadhayba waa sunne markaa farabkiibuu kuu koobay dabeetna intaa wixii kasoo hadhayba dee waa sunneba fayanwi haddaba wuxuu u gudbay markaa niyadii ugu horeysay fayanwi lmutawadiu qofkan weytaysanaya wuxuu niyoonayaa rafca alxadas in xadadkii salaada u diidayay uu markaa iska dulqaado laa yaqbal llahu salaata axadikum ida axdata xataa yatawada midkiin haddii xadadkaasi u ka yimaado salaadiisa ilaahay ma aqbalayo ilaa uu weysaysto kiinuu iska dulqaadayuu niyoonaya aw idahaarati lisala ama salaadii inuu dahaaro qaadanayo ayuu niyoonaya aw amase liamrin arrin inuu dahaaro qaadanayo laa yustabaax aan la banaysanaynin ilaa bidahaarati dahaaro un mooyaane oo waxa uu niyoonayaa inuu musxafkii weydiisanayo kamasi lmusxaf aw gayri musxafkii iyo waxyaabihii markaa dee u baahnaa inuu qofkani dahaaro la yimaado iyagana waa inuu istibaax u niyooda inuu ku banaysanayo laakiin dad iyagu waxaa jira istibaaxo u niyoon doona oo aan dahaaro niyoonayn ila almustaxaaba waman bihi salatu lbawl aw mutayamima saddexdaas mooyaane saddexdani fayanwi istibaaxata fardi salaad salaadii inay banaysanayaan ubay niyoonayaane dahaarama niyoonayaan saddexdu waa kuwi midi waa si istixaabada dee waa qofkan dhabarfuranku haye dumarka ah markan ay weysaysanayso dee dahaaro ma niyoonayso istibaaxay niyoonaysaa buu kuleeyahy maxaa yeele dee ma daahirayso dhiiggii u socdaaba iyadoo dhiiggii socday iska weysaysano dabeedna salaadii bay tukan kan kale salatlbawl waa kii kaalidu ka suumsumaysa ee gadiitanku uu ku jiray bahalkaa kaalidu ka qaaday ama iska dhigay balhaydu baciyo ku dhigay markaa kaasina kolkuu weysaysanayo siduu u niyoonaya maxay noqonaysaa inuu salaadii banaysanayo laakiin waxba dee ma daahirayo qofkuna haddii uu tayamumayo waa mutayamima buu kuuri hadduu tayamum la imanayo buuri niyadiisu waxay noqonaysaa inuu salaadii banaysanayo laakiin dahaaro ma noqonayso dee biyihii waxba ma daahirinayaan waa khilaaf dee isaga qudhiis fiqiya oo culimada qaarkood baa leh iyagoo ka istimdaadaya xadiidkii ahaa aturaadu tahuru lmuslim qofka muslimka ah tahuur buu u yahay ciid muddo sanaba abayaanu helin biye tahuur kol hadii la dahaaru niyoonayaa bay leeyi adigu laakin istibaaxay sheegeen iyagu fayanwi istibaaxata fardi salaad markaa way yar kala sokaysay way yar kala duwanyiin dee dahaara iyo iyo istibaax oo istibaaxaduna waa shaygii aad ku banaysanaysa dahaaraduna waa wixii ku hayo iska dulqaadaysaba waxa yihi haddaba wa shartu niya washarduhu dhig anniyatu bilqalbi ina uu qalbiga ka niyoodo washarduhu shardu maa dukira min anniyaat niyooyinkan aynu soo sheegnay shardigoodu anniyatu bilqalbi waa inuu qalbiga ka niyoodo oo dee meesha laga niyoodaa waa qalbiga inuu cibaadadan wadanayo waa inu kusoo qaadaa qalbiga waan taktarina waa inay la xidhiidhaa bigasli wali juz-in min alwajhi wejiga marka uu maynayo halka uhoreyso dee waa inu ka bilaaba wejigiibuu maydaya markii uhoreyso biyaha u daray ee uu ku qabanayo u dawaayo niyooda laakiin dee inuu maantoo dhan ishayo oo nawaytu farda lwuduu'i u idhaahdo taasi waaris maaha ma jirto wejigii unbu maynayaa dabeetana niyadiina uu raacinaya tacabuskan iyo takalufkan faraha badan may ka soo aroorin nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dee asxaabta iyo midna sii jiran tacabus iyo takaluf male marka isagaaba sheegay oo de si safiinuba ohan jiray waniyat maxaluha alqalb meesha laga niyoonaya de waa qalbiga waajibkiina waa taa inama alacmaalu biniyat baa layi wayundabu an yatalafada biha waxa iska sunnaha buli inuu ku dhawaaqo sunnaha daliilumuu keenin marka madhabkuna daliilumay keenin daliil macnaha sheegaya in lagu dhawaaqayo oo daliilkaasi uu suneeyey wa an takuna waa inay tahay min awali lwudu kol hadii camalkii aada gudanaysa waysadan yahay halka ugu horeeya niyad ha dhacdo dhexda markaad marayso dee looma baao bilowgiisay dee dhacay salaada bilowgeeda la niyooda waysada bilowgeeda la niyooda camal walba waa bilowgiisa wayajibu waxa waajiba buri istisxaabuhaa ilaa qasli awali lwajhi in niyadii la isla saaxiibiyo ilaa qasli awali lwajhi ilaa wajiga awalkiisa inta la maylayo macnaha marka aada niyooto iyo waktigaad wejiga maylida ku bilaabayso waa inaan kala go- xagga niyada ahay udhaxayn buu leeyahy kala go- xagga niyada ahay waa inaan udhaxayn ee marka aad dee biyihii gacanta ku qaadatay wejiga marinaysa waa inay niyadii haada oo haddii laakiin iminka markaad biyihii daraysay aada niyooto laakiin aad haddana meel kale ukacdo oo aad garanayn waxaad umaydaysaa inuu yahay waysadii iyo inay iska soo dhaqasho tahay taa waa kala go-baa ku imaanaya leeyahay marka meelahani waa meelaha dadka inta badan tacqiidka ku yar keena inay ama usalli farda amaba nawaytu farda lwudu aada u yar badiyaan qofkii uu niyoonayaa markuu wejiga maydayo intaas unbaa markaa diima ilaa qasli awel weji fain iktasara haddii uu ku gaabsado cala niyati niyo haddii ku gaabsado cinda qasli wajhi qofkani markuu wejiga maydayo kafa way iska filan way iskaga filan tahay marku wejiga maynayo buu niyooday inuu weydiisanayo way iska filan laakin laa yusaabu lagama abaalinayo calaa maa qabla wixii dee wejiga ka horeeyay min madmadatin wastinshaaqin wa qasli kafin kuwayaalahaa lagama abaalinayo oo dee waysadii farabkeedii unbaa ka bilaabmaya wejiga madaniyada ahaa laakin maxaa ka horeeyey gacmihii oo mayra iyo luqluqashadii iyo sandaarsigii iyo kuwayaalahaasa ka horeeyay kolkaas kuwaasi dee niyadii way dhaafeen oo way ka shisheeyaan macnaha dee markaa waxaa ugu wanaagsan xagga hore kasoo niyooday waysadii dee marka uu marka uu soo maylayo gacmaha ee uu luqluqanayo sandaarsanaya halkaa hore in cibaadadii waysada ahayd maydhigani xaggeeda uu ka socdo waa inuu is-ogeysiiyaa oo ninkani dee qalbiga uu qabta markaa madmashaduna almadmada waa luqluqashadii istinshaafkuna waa sandaarsigii biyaha wasanka gelinayo kasoo celinayay biyo kastoo la maydho gacmiheeda wayundabu waxaa sunaa an yusamiya allaha tacaala in uu ilaahay ismigiisa xuso bismi illah inuu yidhaahdo aw yukmiluhaa oo araxmaan araxiimna uu ku daro laakin bismi illah unbaa maaragta waalida wayusanu tacawudu qablaha وأن يزيد بعدها الحمد لله الذي جعل الماء طهورا مdaaبta qاarkoodna de sidaad aragtay waajib bay ka dhigaya أxاadiis bay markaa dadkanaya qofka waysadiisa inaanay sugnayn haddii aanu bisinka la iman qoladanina xadiidkaasi ضaciif ku sheegay idan markaa suna ayay ku tilmaameen waa masle markaa iyadana dee dhinacaas khilaafaya ويندب أن يسمي الlaha taعaalى بsم الlah waxaa kaloo sunnaa an yaksila kafayhi alaaa inuu saddex jeer maydho gacmihiisa gacmaha hore intaasee gacmaha bilaacintaa hore laga farxasho oo dee markuu midkiin toosay weelka gacanta gelinay ilaa uu saddex jeer maydho xadiidkii bay ahayd nabiga kusoo aroray calayhi salaatu wasalaam fain taraka hadduu ka tago atasmiyata bisinkii camdan aw sahwan ogaan buu uga tegay ama in la ogaan ataa bihaa bisinkiiha la yimaada fi asnaai waysada dhexdeeda oo wuxuu markaa halkaa uga jeeda sunna mu-akada oo sii wanaagsan wey xagga hore una kuma qaybne dhexdana inuu la yimaado wey laakiin camdan iyo sahwan kala qaadkooda waxaa keenaya wuxuu ishaaraya khilaafkii madhabiga macnaha ma buraysa buu leeyay ama camdan awasiga ama sahwane ma buraysa buu isagu masaale waaya fain shaka haddaba haddii uu qofkani shakiyo fii najaasati yadi gacantiisani wasaka kusii tahay oo ay nijaasaysan tahay kuriha waxaa la karaahiyaystay kamsuha inuu geliyo fii duni qullatayn biyo oo qullatayn ka yar qabla gasliha alaa intaanu saddex jeer mayo gacmaha inta waxba ku taasaa wasakina inay ku jirto ayuu ka shakisan yahay karaahiya weyn inuu geliyo biyo foosta ka yar laakiin horta saddex jeer ha maydho saddex jeer markuu maydhuu nadiifiyo ayuu dee gelin karaa gacantii biyihii yaraa ayuu gelin karaa qulateynkana waataynu kusoo sheegnay taqriiban boostan labaanta boqolka tilnada haddii biyuu badan yida iyada dhib male haddii uu kolleyba ku hubana dee inuu ka maydho wey gacmihiibuu markaa qofkii maydhay uma yastaas wuu cadaynaya oo kol haddii waysada u dhex dhaca caday dee niyadeenu soo sheegayna niyat siwaak uma baahanayaba ee min alcibaada unba ka mid noqona wayatamadmadu wuu luqluqanaya markii uu dee ma garanaysaa kolkii hore farxash ee uu cadaynay wayastanshiqu wuu sandaarsanaya salaasa saddex jeer buu madmad madmadadii samaynaya inshaaqina waa saddex jeer oo bitalaati qarafaat saddex darsiimo xaggood ka ahaa saddex jeer buu gacanta daraya saddexdaas jeer buu ka samaynaya saddex madmado iyo saddex istinshaaq marka bitalaati kharafaat ayuu fasirayaa eg macnaha saddex jeer ha luqluudo saddex jeerna ha sandaarsado saddex qarfadood inta ka wada sameeya macnaheedu waa sidan soo socota bu kuuri ko fayatamadmadu wuxuu ka luqluqanayaa min karfatin intuu gacanta daro ayuu horta yar kabanaya uma yastanshiqu markaasu dabeedna dankana kii furahaya intaasi waa mar biyihii gacantuu daray dabeedna afku uu kabanaya baaqigoodana siis buu sanka yaro odhanaya markaa darsiimadii qurahay muxuu ku kaafiyey dee xabad luqluqashaahiyo iyo xabad sandaarsiya buu isu mariyey oo waxay u fulisay mar keliya labada u wada maray markaa waanu iska tufayaa siisna wuu soo odhanaya u soo celinaya markaasuu mar labaad haddana darsanaya sidan uu kuleeyahay uma yatamadmadu min ukra uma yastanshiq mar kaluu daraya markaasuu kabanaya sankuu gelinaya labadii buu iska tufaya waa maxay halkaas waxa weeyaan waa afar laba uu ka sameeyey uma yatamadmadu min athaalisati uma yastanshiq mar saddexaadkana intuu soo daro ayuu luqluqasho iyo iyo sanka oo uu geliye ka samaynaya meeshii wuxunay noqotay lixu saddex ka sameeyin wey saddexda jeer uu darsado u saddex loqloqasho iyo saddex jeer uu biyaha sanka geliye ka sameeyey marka waxa uu ka cararayaa tii ahayd in mid walba loo sameeyo mid walba loo sameeyo darfo gaara oo lix lagu sameeyo luqluqashadana saddex jeer loo daro sankana saddex jeer loo daro taa kudhigeedu waa waalida tanaas fiican buu leeyahy waxa kaloo iyadana tani ay ka fadli badan tahay iyada oo mar keliya intood darto gacanta aad lixdaba ka samayso lin haddii markaa uu joogo meel shisho hawla ama waysadii waaxida waaxidaysigaa u marayo way dhici kartaa intuu mar gacanta daro ayuu in yar si ka luqluqanaya dabeetana biyuhusan kelinaya iska tufaya haddana uu ku celnaya haddana saddex jeerba ka sameynaya markaa lixdiiba mid keliya kawada samey taa iyo tan faraha badan ee lixda jeer marba mid loo qaadayo tan udhexaysaa fiican waaya wayubaaligu wuu ku xeel dheeraanaya fiihima luqluqashada iyo sandaarsiga waxba ula harin maayo dee ina shayaan yabiitu fii khayaashiini axadikum xadiis bu shaydaanku wuxuu baryaa mid idinka idinka mid a bacraarkiisa bacraarkan yare adigoo aada is leedahay malaha suuskaaba ku cidhiidhaya ama naqaskaaba marmarka qaar ku yarba ayuunbaada qaarna midbaryayaanba oo hoy ay markaa waxaad ku dareerinaysaa bahashaa aada sandaarsiga aad si kor odhanaysa ana da isku jirin aad si aad aada u erda ilaa madaxay gaadhaya ilaa meelahan baa lagu safaynaya marka oo sida loo sheegay shaydaanka in adaanku u yariyo biyahan bacalaanka la gaadhsiinayaana dee isagana way ergayaan ila waa isku mid waa labadii baa laga cibaadaya wayubaaliqu fiihima ilaa an yakuna saa'iman inuu soomaye qofkani mooyaane fabirifqin dee markaa si sahlan buu u luqluqan doonaayo oo uu u sandaaqsan doonaa sii furan maayo ila manaafidii waa manfadun maftuux meel furan oo daboosho weeyo haddii dee biyihi ay ka galaan dhibkeeday leedahay oo soonkii bay ka waxyeelaynaysa marka intan yare soke maarinka la idhaahdo ee siicda unbuu maydhayaa markaa iyadee luqluqashadii oo aan xagga shageynin marka fa birifqin fayatamadmadu wayastanshiqu birifqin wasluuba rifqin hab dabacsan buu markaa u samaynaya waxaynu markaa halkaasi kasoo gudubnay maydhistii la maydhayay gacmaha luqluqashadii sandaarsigii usluubkii ugu fiicnaayo u sheegayay wejiga maydhistiisii iyo weji maxaa la idhaahdaa xaddiisa waa heerkee ayuu halkaa ka gelayaa de isagu farabkiia allahu aclam